kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono saamayn intee leeg ayay qoysaska soomaaliyeed ku yeelataa haddii hooyada ay ku biirto siyaasadda waxaa bulshada soomaaliyeed ay inta badan ku dhaliilaan haweenka ku jira siyaasadda inay ku adkaato maamulidda qoyska barbaarinta ubadka iyo arrimo kale oo ku xeeran korinta carruurta sidoo kale waxaa la sheegaa in qoysas badani ay burbureen kadib markii hooyada qoysku ay ka gaabiso mas-uuliyadda guriga arrimahan iyo kuwo kale oo la xidhiira mawduucan waxaa inoo sharaxaysa murwacaasho geela diiriye oo muddo soddon sano ku dhow ku jirtay arrimaha siyaasadda islamarkaasna ah wasiiraddii ugu horreysay ee uu maamulka puntland u magacaabo wasaaradda haweenka iyo qoyska puntland murwacaasho geelle kusoo dhowow barnaamijka haweenka iyo qoyska v o a waa maasantaasa miyaadsin waa dhowah walaasho maada caasho ma kuu muuqataa caqabad ka hor timaada hooyadu haddii ay ku biirto siyaasadda saadumay horta walaale macaan rag iyo dumarba shaksiyaad qaloocan oo aan mas-uuliyadooda kasoo bixin oo muxuu ahaay bulshadan aan magac iyo muunad ku lahayn way jiraan laakiin markaan ka hadlayno hooyada fiican oo bulshada muxuu aha kasoo dhexbaxda markeeda hore ayaa waxayba haysay siyaasadda ka hor mas-uuliyado badan oo ay kamid yihiin dagaaladii sokeeye markii ay dhaceen in ay qoysaskii dabarka u riday baahidoodii markii ay muxuu ahaay puntland dhalanaysay waxay ahaayeen dadkii hormuudka u ahaa oo kumanaankii ergada ahaa oo garow isugu timid waxay ahaayeen dadkii dejiyey waxay ahaayeen dadkii cuntada siinayey waxay ahaayeen dadkii soo dhaweynayey waxay ahayen dadkii khilaafaadkooda xalinayey haddana qoysaskooda noloshooda iyo hawshooda dhinacooda kale ka wadeen murwacaasha waxaa jira waktiyo hooyada aysan u saamaxayn inay muddo dheer ka maqnaato qoyska sida xilliga ay ilmaha nuujinayso xilli caruurteedu ay yaryar tahay marka waktiyada noocaasa miyaysan qoyska caqabad ku ahayn way aragabaa nahay markeeda ugu horeysada gabar dhalin yar oo yar oo ku jira da-dii muxuu ahaayey ay ilmaha dhalaysay oo korinaysay oo muxuu ahaayey mas-uuliyad haysay marka ugu horeysada anig kuma taliyeen shaksiyan weligeena kuma talin jirin ma jirtaa in mararka qeybtood aabbaha qoysku uu hooyada ka caawiyo sidii ay janis ugu heli lahayd ka qaybgalka siyaasadda arrinkaas saaftarka aan kuu sheego ah ninku hadduu raali uga yahay xaaskiisa inuu gacanta siiyo siyaasadda iyaduna qeyb weyn bay ka qaadataa taasina waxa weye anigu dhib kuma arag runta marka laga hadlo laakiin way jiraanba marka ugu horeysaba ama waa isku furaan ama muxuu ahaayey asaguna reer kale iyo qolo kalu samaysaa reerkaan faruu ka qaadayo reerkaan gabadhaana iskala daala dhacda ama muxuu ahaayey khilaaf dhammaan waaya ayaa muxuu ahaayey reer ka hareeya marka taas waa marka hore aan kuu sheegay waxay u baahan tahay gabadha markay siyaasadda galayso talaabushaysi u baahan tahay waxay u baahan tahay inay horta nafteeda inay ka adag tahay bulshada wax u tari karto bulshada ay qeyb ka noqon karto firfircoon meeshii ay ka tagtay iyo deegaankeedii ha noqda caruurteedii iyo deegaankeedii iyo waalidiinteedii iyo dadkeeda ay wax kusoo celin karto marka ugu horta inay horta ay talaabashayso taal rabaa waxaa la rabaa oon ku talinayaa oon kula dardaarmaya waxawaa hooyooyinka yaryar oo caruurta markaas dhalay ama qoysaska cusub ahna waxaa fiican inaysan muxuu ahaay culays aysan ka saarin noloshooda inay siyaasad ka aadaan oo ay xoogaa u kaadiyaan siyaasadda waxa weye ma dhamaato xilli kastaad geli kartaa diyaargarowbay kaaga baahan tahay gabar yar oo aada u da-yar oo markaas masi guursata ilmo dhalis bilowday hadday ilmihii iyo reerkii turto waxa weye miisaan ilaahay waxaweye wax walba waa miisaanay hadday ilmihii iyo reerkii iyo gurigii cusbaa iyo carruurtii hadda dhalato yaryar tahayna faqiiradaha markay ka tagto oo ay meel kala aado waxa weye adduunkan waxa waa meel markaa wanaajinaysa meel baad haleynaysaa waxaa la rabaa marka marka ugu horeysa inaad fiirto bros and cons wax la yidhaahdo oo ah maxaa faa-iido ii ah haddii aan reerkayga ka dhex baxo iyo carruurtayda iyo ninkayga iyo hawshayda aan ka dhex baxo maxaa faa-iide ii ah maxaase khasaare aan ka dareemay adigaa la raba inaa muraayinta isor istaagtid aada fiiri sidoo tiraahdid maxaa faa'iida iyo marka adigu aada gar naqsatid markaasaa siyaasadda la galaa ilmaha dibadaha wax ka wada dhigta waa ilmaha hooyooyinka ay siyaasiyiinta yihiin waayo sababto dhaqaala usoo kordhay waxay dareereen dhaqaale waxay arkeen tii iyada lamid ahayd ama ninka iyada lamid ahaa oo ilmihiisi waxbarasho u dirsaday waxaad aragtay kuwo guryo yaryar deganaa oo isla markay siyaasada galeen guryo waaweyn degay oo muxuu ahay noloshoodii wax ka bedelay oo aqalkoodii bedelay oo gaadiid haddaysan lahayn gaadiid samaystay oo xataa muuqaalkoodii isbedelay sababta muuqaalku waa lacagta waayo marki marka waa markii ay ubadkooda u waaweynaadaan oo ay ka maarmi karaan hooyadu inay muddo dheer ka maqnaato waktigaas waa marka u diyaar garowda ma aha waaweynaadaan kama hadlaayo macnaha waxa wey waa marka adiga nolol ahaan ay kuu suurto gasho kasoo qaad ninkaaga raallikaaga kasoo qaad waalidkaadaa joogo ilmaha kuu xanaaneynaya kasoo qaad adigiibaa diyaarsan oo waxaa tahay qof hadday dibadda u baxda ismaamuli karta oo nolosheeda muxuu ahay maareyn karta waxa waaye deegaan cusubaa u socotaa environment cusub baad la kulmaysaa dad cusub baad la kulmaysaa khataraa kugu imaan kara waxyaabahaas oo inaad ka fakertid waay dadka xumaan raadiska ah gabdhaha waxa wey way dabagalaan gabar baa saan yeeshay halkaana istaagta kana yeesha haddii aad qurux badnaatid intaad bedisatid oo aada muuqatid ama hadalkaagu fiicnaado isla markaba waxaa lagaa bilaabay oo colaad baa kugu bilaabanaysa marka waxaa la rabaa in aad gaashaankaagi iyo warankaagi aweysad baa la rabaa markaad dhexaysid waxaa la rabaa inaad aqoon ahaan u dhisan tahay waxaa la rabaa oo aan lagugu liidaynin oo aadan noqonaynin de iska qof iska fadhiya ee aad noqonaysid qof xirfad le guddiyada ka faa'iidaysan kada guddiyada noqon karta wasiir noqon karta wasiir ku-xigeen noqon karta guddiyada mara noqon karta laakiin haddaadan aqoonna lahayn way aragnimona lahayn ee halkaasaad miskiinoo tahay saddexda kun ku sugaysaa saddexda kunna waxa weeye hoteelkaaga iyo cunnadaada iyo waardiyahaaga ma dhama ilmaha iyo reerkaagina waa ka tagtay marka waxaa loo baahan yahay waa inay dabeecad ahaan muxuu ahaaye ay ay tahay mid bulsho la dhaqmi karta waa inay tahay mid muxuu ahaaye is-ilaalin karta nafteeda iyo sumcadeeda iyo sumcadda qoyskeeda sumcadda sharafkeeda sumcadda haweenka marka waxaa la rabaa haweenku siyaasadda inay galaan inay muxuua qeyb ka qaataan waa u shaqo waa u horumar waa u muxuu ahaayey ka qeybgal bulsho oo bulshada ay wax u tarayso laakiin aniga mar walba waxaan leeyahay diyaargarow fiican baa loo baahaya aada baa umahadsan tahay barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boosaaso intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo